dalka ruushka ayaa toddobaadkan tijaabiyey gantaalo gaadhaya ilaa siddeed kun oo kilomitir islamarkaana xambaari kara toban madaxyada gantaalaha nukliyeerka dhinaca kalena dalka ruushka ayaa toddobaadkii hore waxaa cabasho ka muujiyeen in dalalka maraykanka iyo sacuudi arabiya ay qiimaha saliidda hoosu dhigeen arrintaas ayaa la sheegay inay dhaawacday dhaqaalihii dalka ruushka oo ku tiirsanaa dhoofinta saliidda haddaba gantaalkan cusub ee ruushka uu ganay in iyo cunaqabatayntaasi la saarayo bilow ma u yihiin dagaalkii qaboobaa oo dib u soo noolaada maxamed cabdi sandheere ayaa arrimahaasi ka waraystay brofesor axmed ismaaciil samatar oo baraka ah jaamacadda macalister ee gobolka minnesora brofesor samater waxa uu marka hore ka hadlayaa sida cunaqabataynta reer galbeedku ay u dhaawici karto dhaqaalaha dalka ruushka
dhaqaalaha adduunyadu wuu isku wada xidhan yahay wakhtigan la joogo waxaa la yidhaha waa wakhtigii globalization waddan iyo ummad ka baxsan karaysa amba dibadda ka joogsan karaysaa ma jirto dhaqaalaha adduunyadu siduu iskugu xidhan yahay amba lacagta hala isnoqoto hala iswadaarsanayo technologyga iyo farsamada gacanta ha noqoto investmentka ha noqoto wax kala iibsiga sayladda ha noqoto researchka ha noqoto dhaqaalaha adduunyadu wuu isku wada xidhan yahay even north korea oo laga yaabo inay tahay waddanka ugu gooniyeysan adduunyada iyada lafahanteeda china ay ku xidhan tahay china inta adduunyada kale ay ku xidhan tahay marka cunaqabataynta ka imanaysa waddanka maraykanka iyo yurub european unionka oo is urursaday kolley dee dhaawac bay u keenaysaa waddanka ruushka wax kala iibsigii technologigii la isweydaarsanayay xitaa arrimahan ku saabsan rubalka lacagta ruushku qiimaha ay adduunyada ku leedahay wax badan oo caynkaasa ayaa dhibaata ka soo gaaraysa iibsiga arrimaha ruushku dibadda u diro amba voodka ha noqoto amba energyga ha noqoto batroolka iyo gaaska iyo arrimaha ha noqoto dhibaataay keenaysaa marka mar haddii cunaqabatayni ay timaado kuwa wax soo iibsanayana dhibaatay u geysanaysaa kuwa wax iibinayana dhibaato intaa kasii weyn bay u geysanaysaa waan gartay sidaad xustay saliid waa waxyaabaha ugu badan ee ruushku dibadda u dhoofiyo maalin dhoweed wuxuu aada uga cabanayey in dalka maraykanka iyo sacuudi carabiya ay hoos u dhigeen qiimihii saliidda adduunka taasoo dabcan suuqyada maraykanka laga dareemi karo taasina ay keentay inay dhaawac u geysato dhaqaalihii dalka ruushka marka ma waxaa jira waddamo ka baxsan maraykanka iyo midooda yurub oo iyaguna qaybkaa cunaqabatayntan lagu hayo ruushka de maraykanku xulafaa badan buu leeyahay oo aan uun ku koobnayn amba nato gaashaanbuurta galbeedka amba dee european unionka ay isku dabeecadda iyo taariikhdoodu ay isku dhowdahay ee badankooduna ay kasoo tafiirmeen aanay ahayn wadamo kale oo adduunyada ah ayaa u ah amba saaxiibnimo goonihii ay ka dhexaysaa waddanka maraykanka sacuudiga iyo wadamada ku yaala khaliijkuna waxay ka mid yihiin wadamo markaad eegto xagga dee quwadda adduunka aada iyo aada u daciifa oo aan sidaa loo tirsan laakiin halka ay ku yaalaan iyo waxoogaaga batroolka ay haystaan ay siinayso quwad dheeraada marka inay maraykanka aada iskugu dhow yihiin waa la wada ogyahay oo dee xitaa saldhigyada waaweyn baa u yaala maraykanka xagga ciidamada oo qatar oo kale ay ka mid tahay marka iyaguna wixii maraykanku au doono uu ku adkaysto iyada oo ay adkaato ma ogi inta badan way raacaan oo way u hanuunsan yihiin maraykanka marka way suurtogeli karaysaa in sacuudiga iyo wadamada caynkaasi ay maraykanka kula jiraan meel hoose ay heshiis ku yihiin in qiimaha saliidda hoos hoos u dhaco oo markaa halkaa ay dhibaato u keento arrinta ugu weynaa ruushku adduunyada u dhoofiyo oo ah dee batroolka laakiin waxaa jira wadamo kale oo iyaguna saliidda dhoofiya oo haddii sicirka saliiddu au hoos u dhaco dhaqaalahooga xooggiisu halkaa uu saaran yahay oo hoose dhicidaasu ay dhibaato u keenayso dee waddanka waxaa ka mid a iiraan baa ka mid a algeria ka mid a libiya ka mid a venezuela ka mid a wadamo badan oo caynkaas waan gartay ruushku waxa uu toddobaadkan tijaabiyey sayruukh la yidhi wuxuu gaadhaa ilaa siddeed kun oo kilomitir wuxuuna qaadi karayaa ilaa iyo toban madax oo madaxyada dagaalka ah tijaabadii uu sameeyeyna sida la sheegay uu ku guulaystay marka arrintani ma tilmaamaysaa in dib uu usoo noolaanayo dagaalkii qaboobaa iyo tartankii dhinaca hubka intayna intaa ka jawaabin horta laba amuuroodba dadkayna dhegaysanayaan inay ogaadaan weeye kow waxa weeye waddanka ruushku inta aan laba looba imanba wakhtigan cusub hubabka uu tijaabinayo wuxuu hore u haystay intaasoo qumburadaduriye oo adduunyada meel walba la gaadhsiin karo oo lagu ridi karo maraykan unmaaha meel kasta ay ku ridi karaan markaa quwaddaas waxay ahayd mid u taallay oo ka timid kaydkii au ka tegey ururkii midowda soviyetig oo xagga milatariga quwad xoog leh ayuu dee ruushku ahaa weligiiba iyo soviet union taa labaadee dee iminka iska dhacdayna waxa weeye kolleyba ruushku inuu og yahay inuu da ku jiro tartan adag oo oligeedba u ahaa dee wixii dagaalkii labaad ee adduunyada ka dambeeyey waa waddanka qura ee nooc ku odhan kara wadamada reer galbeedka ee istaagi kara iminka shiina soo socota laakiin dee ruushka weeyi iyo wixii la socda markaa dee kolleyba taladiisa ruushka way ku jirta iyo madaxdooda inay adkeeyaan ciidamadooda quwadeeda iyo hubkaa culus nuclearka ee ay leeyihiin inay ka dhigtaan gaashaanka ugu dambeeya ee badbaadinaya inaan lasoo gardaraysa marka aniga waxay iila eg tahay tan cusub ee ay tijaabiyeen inay waddadaasun ku xidhan tahay oo inay meel cusub soo gaadhsiiyaan quwadda xagga nuclearka militariga ee ay leeyihin su-aashii markaay ahayd tani ma keenaysaa marka inuu dagaal cusub oo qaboobi bilaabmo way suurtogeli kartaa inkastoo dee ruushku waktiga kan au daciif yahay marka loo eego sidii ay ahaan jirtay midowgii sovieti markuu ahaa adduunyada ballaadhan bay ahayd oo maanta dee waa kelidii buu u dhow yahay laakiin isaga iyo shiinuhu hadday wax isku darsadaan quwad weyn ayay noqonayaan markaa oo dad tiro dad ah iyo dhaqaale iyo cilmigii saynska intaba wada leh hadday labadoodu aada isku fahmaan waxaad se moodaa in ay soo kululaanayso xumadii ahayd iyaga iyo annaga as against them oo markaa dee u ahayd saldhig dagaalkii qaboobaa ee kontonka sannadood in ku dhow adduunka haystay kaasi wuxuu ahaa brofeser axmed ismaaciil samatar oo u warramayey maxamed cabdi sandheere